barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka dhan oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah cashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ay marti in noogu tahay gabar dhallinyaro ah oo beero ay iyadu ku abuurtay halkaasi jabuuti midhaha ka soo baxo ka ganacsato waxaa igu dhaliyey horta walaahi markii ugu horreysana beeraha keenay waxba kama garanayn dee geedaha aabuunba dee beeriyo waxaa lahaa halkaan baan kala shaqayn jirnay dee aabba caawin bay ahayd sheekadu giigtii markii aan beertii aabaan soo galay in soo caadi ahaan dee shaqadeedii aan kasoo wareegeyn halkan soo dhex galay yaan arkayba dee inay wax igu dhalisiisay
waana toddobada bisha abril sanadka laba kun sagaaliyo tobanka heesaha barnaamijkaan idinku haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa magacaabay wasiiro ka tirsan dowladdiisa saalax axmed jaamac oo horey u ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa loo magacaabay wasiirka dastuurka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa iyana loo magacaabay sadiiq warfa foosiye maxamed sheekh ayaa iyadana loo magacaabay wasiirka tamarta iyo biyaha magacaabistan waxaa baahisay warbaahinta rasmiga ah ee dowladda soomaaliya
dadka iyo dowladda waddanka ruwanda ayaa maanta oo axad ah bilaabay boqol maalmood oo lagu xusi doono in ka badan siddeed boqol oo kun oo ruux oo lagu dilay xasuuqii waddankaasi ka dhacay sanadkii kun iyo sagaal boqol afar iyo sagaashankii muddo shan iyo labaatan sano ah ayaa maanta u buuxsantay markii uu dhacay xasuuqii ruxay dunida oo dhan ee ka dhacay ruwanda madaxweyne paul kagame ayaa bilaabay toddobaad xus iyo duco loo samayn doono dadkii lagu dilay xasuuqaasi munaasabadda lagu bilaabay xuska oo uu madaxweynaha horkacayay ayaa waxa ay ka dhacday fagaaraha xasuuqa kigaali loogu magacdaray halkaas oo la rumaysan yahay in lagu aasay dad gaaraya laba boqol iyo konton kun oo ruux kuwaas oo badankood kasoo jeeda qabiilka tuudsiga ciidamada dowladii hore ee kasoo jeeday dadka hutuga iyo maleeshiya lagu magacaabi jiray interahawamuga ayaa xasuuqa ruwaando ka bilaabay magaalada kigaali toddobadii bishii abril ee sanadka kun iyo sagaal boqol afar iyo sagaashankii waxaa xasuuqa uu bilowday maalin kadib markii ikhtiyaar lagu dilay madaxweynihii waddankaasi yuvenal habyarimana oo kasoo jeeday qowmiyadda hutu warkaasi dhegeystayaal waxaad kala socoteen v o a washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa dalka jabuuti kusoo diyaarisay wariyaheena sagal siciid faarax
nabad dhegaystayaal meel weliba oo aad ku sugan tihiin kusoo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka oo maalin walba oo axada xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa uunu idinkaga imanayaa toddobaadkan jamhuuriyadda jabuuti anigoo ah sagal siciid faarax ayaana idinla socodsiin doonaa waxaynu toddobaadkan barnaamijkeena hibada iyo halabuurka kaga hadlaynaa sida qaar ka mid ah gabdhaha hooyooyinka ee dhallinyarada ahi ay u samaysan karayaan halabuur shaqo oo wanaagsan oo caruurtooduna ay ka dhaxasho waxaana barnaamijka marti iigu ah oo igala qaybgalaysa filsan dugsiya bulaale oo ah gabar dhallinyaro ah oo beer ka dhex samaysatay gurigeeda islamarkaana geedaha ay abuurto dib uga sii iibisa dadka sidoo kalena waxay caruurteeda ku barbaarisaa oo ay bartaa anfacada geedaha iyo sida ay u wanaagsan yihiin beeruhu waxaa igu dhaliyay horta walaahi markii ugu horreysana beeraha keenay waxba kama garanayn dee geedaha aabuunbaa dee beeriyo waxaa lahaa halkaan baan kala shaqeyn jirnay dee aaba caawi unbay ahayd sheekadu giigtii mase mineeraan un baxoon kenya antiga markay igu horreysay aan baxo oo dhul aada u qurux badanna geeyey ma la jaleecay geedahanon sii agmarayna markaan aan ku socno meela waxaanana geynaya hawayaanka riyahay iyo lo-dii iyo elbaashka la yiraahdo sidii loo dhaqi lahaa oo caanaha badan ay u keeni lahayn waxyaaba caynkaa maalina noo macneynaya uman sii dhex marnay dhul aanan subxaanallah aan riyadaydana aanan ku arkin maalin kamida aan teelayna aan ku daawan uman sii agmaray war meeshana may jirtaa dhul caynkan iyo waan jaleeca macnaha halkan lai macnayna anu halkan kalean ku maqanahayba waan kalba jaleeca waan kalba jaleeca markii dambean soo noqday ad waqtigii saamixi waayey ma muddo kadib markii aan beertii ah baan soo galay in soo caadi ahaan dee shaqadeydii aan kasoo wareegeen halkan soo dhex galay yaan arkayba dee inay wax igu dhalisiisay aada mustaqbalka haa walaahi aan kula wadaagi karay horta nafteeda ay jeclayd marka markaad tagtay kenya aad jeclaatay geedihii quruxdan la abuuray aaban u beero lahaa markii hore aad beer ku dhex kartay marka waxaad bilowday inaad keento geeda aad abuurto iniinta iyo wixii doon doonato kuwii kuugu horreeyay maxay ahaa inaad keentay walaahi horta horta waxaan isku dayay wadanadan jaarkeenaa sideed waxa uga soo qaadan kartaa iniin ahaaneed iyo kuwo waxaa jira la iraahdo qoriga qeyb kamida lagu beero qorigiisa oo la taago iyo qeyb siidhka ku baxda iniinta ku baxda marka labadaba way leeyihiin qeyb aan dubay kasoo iibsada siidh haaneed way jiraan qeyb aan qori haaneen iyo geedkiio dhowr cisho jiraba aan kaga soo qaatay etoobiyadan agteena way jirtaa intaba waan isku daydayay iyo kuwo dalkeena ka baxaba intaba waan isku waladayay inaan isku keeni karo waxay ahayd aan horta fikradeedu in ahaaneed iniintu waqti bay yar qaadataa inaan kobciyo horta marka ugu horeysa iniintii aan anu aan beero dhibaatadiisi horta lasoo kulmo siduu u baxayo dhibtuu leeyahay ha aan la keeno markii dambena dee shacbiyadisaan ugu bandhigi lahaan ku hor lahaa geedkan dee dhibtan u leeyahay sidan sidee iskaga celin karaysa kan ma baxayo ceedceedaan ku beeray daaradeyda dhexiisa adiga arkaya qayb way la qabsatay dee qaybna way la qabsan kari weyday
marka kuwa hadda horteena ka muuqda ee daaradaad ku dhex beeran mise nooc bay kala baxaan walaahi way badan yihiin noocyadoodu aduu dhowr iyo toban nooc baan keenay ma qayb baa la qabsatay qaybta wadan waliba geedkiisu la baxo magaciisuu iskagala baxaa qaybta ugu horeysa horta dacaraha ayaa kala mudaa dacartan dawada iyo dacartan sharaxaada saddex dacarood baan keeno oo kala duwana oon tan aan garanayna dacarteeni caadigeeda dawad dadku ay medicaalka ka dayaan hayn oo mid akaaf la yiraahdo sharaxaad saddexdaba loogu talagalo mid sideer u baxa u baxaya mid sida dacarteeni caadiga oo u baxa qayb mid way bixi weyday masiitida dacartoo kale u baxaysay ayaa baxday oo tii kale wayla qabsan weydo meel qaboobay doontay tii waan ka booday tii kale ee dacartiinan u ekayd ayaan beeray geed yaroo kaleo waxaa jirta duraanta layrahda sagna duraantada kisina waa daadiis dhexdiisa badanka laga dhex arkaa waa geed yaroo calanuuru jones ku dhex jira aada buu qurux badan yahay ceedceedeenana uu iskala qabsaday gigtii isagii ku egoo duraantaagiisa kaloo sagna akhtar le midna huruud buu leeyahay baalmiye quwaayaal waxaa la yirahdaa jirto isagna baalmiyeyadan aanan odxaha lahaynoo sida bahaashka caleentiisa calan yaro qurux badan oo fiiliya oo bixiya iyo qaarar kaloo kala duwan walaa esbesyadooda dee internetka marka laga baaro insha allah magacooga la helayo me wadanada qaarkaan kaga soo iibsada magacyadoodana ay ka gaaryihiin walaa imka intii baan ku bilaabay dee oon ku wadaa waxaan dhex wada kalena wuxuu jira ubaxa ka dalka jaarkan aan kasoo iibsanaa insha allah mustaqbalka waay waxaan adduunka dhici karinba ma jirto wax kastaba uu dhaca waa laisku dayaa kaana waa la beeri laakiinse waa loo itaalaysanay horta intana laga soo baxo marka dadka markay ku yimaadaan way kaa qaataan maad usoo beertaa mise jabuuti ahaan horta marka la yidhaahdo dadkeenu say u fahamsan yihiin geedahan iyo faa'iidada ay leeyihiin iyo inay la abuuro walaahi jabuuti horta fikradeedu waa maasha allah horta waan ka cabsoonayn geegtay waxaan wax aan horey loo sii sameeyen oon ka arkay may jirin fuwaarkii bandhigii maanigii kasoo qayb galay waxaan arkayba meeshii dad anigii idhaafiyeba ayaa halkiis kugu iimidayba geedaha jacaylka ay u qabaan ha anigaba idhaafiyey walaahi aad baan ugu farxay aragtidoodana de way cajabiyaan kii rabana uu ii yimaada xaafadeeda bege baan leeyahay facebooka halkaaba dadku soo dhexgalaan adaresi ka qaataan waxaan ubaxa kugu soo daray waqti walba ubaxa yar qoyinba horta dumar haddii aan nahay ka jecelyihiin dumarka oo soo jiita badanka kaabaan badanka aan badanka kusoo jiitaa maka kalena de baan u macneeyaa daarada tiraada meesha barjaha gabdhaha iraado meesha barjaha inoo samee kuwa iraada daaradeeda amaya khaasatankaan rabaa iminka bilicda dee geeda waxaa jirta bilicyo si gaara loo dhigdhigo dhagaaxda lagu shaqeeyo waxaa yar noo samee waan sameeyaa insha allah hadii bidalaadala wax walba maaragta jaranjarada dalaadala loo soo koraa imanka halkii ugu horeysaan taaganahay dabaqadii waxyaabaha kalena way iska iman doonaan insha allah
ciyaal baad leedahay ciyaalkaaga ka warna ciyaalkaagu markaad beerto ama maadaaba ay yaryar yihiin waxaad beertay may kaa way kaa laaqaan iyaga maad bartaa ka warna sideed maadaaba ayagiina waa ubax kuwan kalena waa ubax marka sidaad u kala ilaalisaa labada ubax walaahi marka ugu horeyso horta waa ishay ka qaadana way arkayaan inaan beertan dhex joogon ka shaqaynayo beerta aaba way tegaan way arkayaan waxaan inuu geed yahay way ka ag joogan waxaan sooyadan yar blashka badda lagu tegiyo waxaa baan usoo iibiyaa mid kasta secteer buu iska samaystaa halkaabay waraabiyaan way qodaan iska daa mid hadduu ag maruu taabto maamaa geedkaaga soo xijaa anuu geedkaan leeyahay mamaa geedkaagii u taabtay adiga arkay bisadaa dhex kacaysan xitaa hadday bisad saa u yar dhex martana mamaa bisad baa geedii dhex martay marka harikoo baa un beeraya kaa harikoogaas deg deg buu soo baxaa maanta beri saddex ma way yaabeen waxa iyo kadiba mucjiso ku a aniguba aan u macniin kari waayey ayaa ku dhacday subaxdii kale markay soo kaceen nacam saacadba intay gadabloosadeen saa u jur joogeen waxaan waa ma waxaan kari waxaa harikoogi ma harikooga waxaa layga bilaabay caddaan buu ahaa waayo akhtaru noqday su-aale waxay weydiiyeen maasha allah aan anigiiba aan jawaab aan waayey oon ka iri insha allah macal wakti dee maaragtay waad iska baran doontaano jawaabti way iman way iskala qabsanayaan dee aashka ugu yarnayna waxaan lagu soo tababaro way fiican tahay
dad in badan jabuuti oo kale cimiladu xilli kuleyl iyo xilli qabow baa jirta dad badanoo hadda ama dhinaca dowladdo kale waxay wadaan in la abuuro geedo ama bilicda magaalado kale ama hadda saa sheegaysa meelaha tagtee ku cajabiyeyba waa bilicda geedaha iyo sida loo sameeyey intaad ka barataad kula talin lahayd dhallinyaradoo kale inay inay sameeyaan
walaahi waa sa aad sheegtay dhulkan aan kasoo arkay dee ximiladooda u fududaysa roobbaada afar ilaa toka saacadood mirkii halkaa iskaga dhacay ayaa baxaya jabuuti ma ma ma fududaynayso haddana laakiinse haddii dadkii ka timaado weelka cayladii maaragtay qofkii u iman karaya uu samayn karaya waxaan waa waxaan adduunka dhici karino naf maana dee la celin karin wixii kale waa kan lala galgashay marka hadduu qofku dee ay isku dayaan inay bilicda dalka in la bedeli karo dee dowladdu waa halkeyga waatan dee qaylinaysa la kaalaya kaalaya baraarujin sameynaysa shacbiyaduna insha allah haddii u jawaabayaan inkastoo ximiladu maaragtay ay ufud geedka yaraa oo ku yarkacayba uu hanfigii marayo wakhtiyaabaheeni kulalihii nolosha u saamaxayn ay biyihii dhanaanaa imanka waa kan biyo insha allah macaan lasoo furayo horta taata ugu horeysa aad baa looga faa'iidaysan biyaha macaan waxyaaba badan bay walaahi nolosha fudeydin doonaan beerahaato xaafadihii de dadka geedaha ku beeranaya oo kala noqoto biyo macaan geedka hadduu helo sibuu u dhaqmay dee in wallaahi ay aan aan baraarujino ay kasoo qayb galaan aan semineera u sameyno lairahdo geedaha saabaa loo hagoogaa sidaabaa loo sameeyaa intii garaankeeda wadaninimoa anaguna insha allah intaabaa nagu biirinayna hadduu ilaha iraado wax qorshaha noogu jira waxay wax ka anfacaad fiicanba aan ku baraarujin doono iyagana insha allah haddii way iska garanayaan dad saan kuu sheegay aada nooga sii jecel baaba jiraba geedaha waa la caawin insha allah adii hadda markaad kuwan beerisoo kale siday marka hore kuugu sahlnaatay ma biyo macaan baad ku samaysay bilowgey mise biyaha kharaar bay bay la qabsadeen barteen wallaahi waa adiga arkaya haantaaban horta geegtii biyo macaan siiyey intuu xididku dhulka la qabsanayo horta ciidii horean ka qaaday ilamaa soddon sentimeter ayaan dhaadhacay dhulku siduu iila heshiiyo oo kale ciidii soddon sentimeter hoosta markaa untagay may xumeyn ciidka fiican bay ahayd markaa saddex ciidoodoo isku laaqaan markii dambe meeshii u geliyey kabacdiina markaa toddobaadkii ilamaa bil iyo shan iyo toban cisho waxaan siinayay biyihii macaana maana quseeyey siduu xididkiisa hoosta u dhaadhaco markaan biyihii macaanaa aan siiyey bil shan tobanka cisho geedkii inuu abqaal soo saaray aan arkay ayaan biyihii dhanaanaa sisteem ku sameeyey sisteem milixda lagaga meero shirigaanada halkaa yaalaan suwala dul dhigdhigay dhagax baan ka buuxiyey markaabaan shirgaanka shirgaanka kale kusii dalooliyey shirgaanka shirgaanka kalean kusii dalooliyey hoostiisa toddoba shirgaan baan saas ku daba dhigay oo ciid iyo qoryo iyo dhagaax iyo wax kasta aan ku guray oo shaandhana aanu sameeyey biyuhu hoosta ka baxaya markaabaan baabadii dusha sare ka dhigay shirgaan ah shirgaan shirgaan ah shirgaan biyihii hoosta marayeenna halka ay marayeen halka haddaa u fiirsatay dhagaax baan wala dhigay intaan bac hoosta saa u dhigay ayaan dhagaaxdana sii duldhigay halkaabaan mariyey aan ku yarigeeyo sidii baan ku waraabiyey aduu ma karan karaa dee tooda saaliteegan ka raaba milixda inta halkaa kaga hadhay me waxaan u maleeyay inaan u yar fudeediyo horta gegtiyey on toddobaadkii ugu horreeyay habeennimo sidaa ku waraabiyo subaxu sii ceedceeda ugu dhifan aan sidii ku waday waday waday insha allah way iskala qaybsadeen aduu meeshiiba tobankii geedba aduu geedahanbaa laba geed baa ka yar eengeguu ka dhintay ugamaan walwelin waayo waan ugu talagalo waan eegayay tijaaba igu ahayd inay ku dhimanayaan in kale waayo stock baan iska haysto kuwaan tijaabo kalean ka dhigtay waayo anigu waan beeran laakiinse shacbiyadii kale dee ma u bixi karayaabaa meeshii joogta markaa sideed tobankii geed baa laba geed ayaa dhimanay sida u kala adkaayeen
marka markaad ka reebtay cusbadii aad sidan kale u samaysay waa ku guulaysatay inay markaa baxaan ha biyihii dhanaanaa waa iska bax waayo hoostiibay digi iyo biyo ciid macaaneedii wax u taalay dushii sare ma ba-anadii biyaheenu xoogya kuna lama oran karo waa biyo xuna waxba kuma baxaan waa ku baxaan oo geedahan maraamiriya wax kastaa ku nool ma geedahana qaadi karin tooda milixda ku dhex jirta biyaheena way iska ba-aan wixii de kuwaaman iminka iibin karaa ku baxayan ka oran karo ha waan iibiyaa maasha allah way iska iibsamaan qofka de walaahi inkastoo wuxuu wadee waa ilmeero kula korinaysa waa geed laakiinse qofkii haddaan ka cabsooda inuu si yar u beerin waan ka walwalaa markaan ka iibinaya laakiinse hadduu ii qanciyo sidaabaan u dhigay asaabaan u beeri waan siiyaa haddii kalena aniibaa usoo dhiga me dadkeenu waxay ku badan yihiin inay poo ku dhex beeraan caagaas baan bas mashaakil yarkeena geedaha qaarkood oonan qaabili karin waayo xididii waxbuu doonayaa milixdiibuu u qabanayaa geedeero fuleeriyo cawsiyo waxaa maahine macal dee ximiladan uma fudaydinayso booyaal inaa geeda lagu beero
guud ahaan dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd filsan dugsiya bulaal oo ka mida gabdhaha da'yartaa ee ku xeeldheer dhinaca beeridda geedaha iyo sidoo kale ka ganacsigooda waxaana barnaamijka idinla socodsiinaysay anigoo ah sagal siciid faaraxtan iyo intaynu mar kale ku kulmi doono barnaamij noocan iyo kalaa haddii eebbaha awoodala laga helay inta ka horraysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
aaday u mahadsan tahay sagala siciid faarax ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo kusoo diyaarisay magaalada jabuuti halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ee barnaamijka idinku talagalay waxaa ku luuqeynaya fanaanka king khaalid codka waxa uu ahaa fanaanka kiin khaalid iyo heesta adiga degay qalbiga weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatana ballaanno yaro milicsan oo wararka u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha iyo nuur bukhaari mahadsanid caasha soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waxaanan ku bilaabi doonaa duhurnimadan maanta ah horyaalka jarmalka ee bundesliga oo ciyaartii ugu xiisaha badnayd bishaan ciyaar lagu tilmaamay ay xalay dhex martay kooxaha bayer munik iyo brushia dortmund labadan koox ayaa waxaa u dhexeeyey farqiga dhinaca kala horeynta ee safka ugu horeeya laba dhibcood oo keliya oo ay ku hogaaminaysay brushia dortmund waxaana la filayey in sidii dhacday araggii hore ee labadani kooxood dhex maray oo ay brushia dortmund saddex gool iyo laba ku badisay intaasi oo kale ay dhici doontaa hase yeeshee natiijotaasi ka duwan ayaa ka soo baxday kadib markii ay shan gool iyo eber ku badisay kooxda brushia dortmund bayer munik waxa aan iga raalli ahaad waxaa ku badisay bayer munik bayern waxa ay iska boobsiisay brushia dortmund qaybtii hore ee ciyaarta oo lagu nastay afar iyo eber waxaana goolashaasi kala qaybsaday ciyaartoyda mats homelis robert lawandoweski harvey martines iyo sergey nabri goolka shanaadna waxaa mar kale dhaliyey ciyaaryahan robert lawandoski waxaa hadda ay hogaanka la wareegtay kooxda bayan iyadoo kooxda brushia oo tan iyo intii uu horyaalka jarmalka ee xilli ciyaareedkan bilowda soo hogaaminaysay ay noqotay kooxda kaalinta labaad bayan waxa ay hadda leedahay afar iyo lixdan dhibcood waxaa ku xigta brushia dortmund oo leh saddex iyo lixdan dhibcood hal dhibic ayaa u dhexeeya waxaa kaalinta saddexaad ku jirta kooxda libsig kaalinta afraadna waxaa degan kooxda eintracht frankfort ciyaarihii kale ee dhacay shalay kooxda kubadda cagta ee heerta berlin waxaa ka badisay kooxda dusdorf halka wolfsburg ay saddex iyo hal ku qabatay hanover naadiga bayan liverkusen waxaa ka badisay kooxda resen polsport libsig oo dirtay afar gool iyo labo dhinaca sbain ee laliga kooxda barcelona ayaa kordhisay dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka kadib markii ay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda atletic madrid oo ku jirta kaalinta labaad waxaana goolasha u kala dhaliyey qaybihii dambe ee ciyaarta weliba tobankii daqiiqa ee ugu dambeeyey ciyaartooyda kale ah louis suarez iyo leonel messi oo hadda leh saddex iyo soddon gool horyaalka sbain ee laliga eibar waxaa ka badisay real madrid oo dirtay laba iyo hal waxaana labada goolba u dhaliyay ciyaaryahan karim benzima kooxda girona waxa ay hal iyo eber ku khasaartay sbanyol dhinaca talyaaniga ciyaaro xiise leh ayaa dhacay yuventus iyo milan ayaa is arkay oo ka mid ah kooxaha ugu culus dalkaasi talyaaniga waxaase laba iyo hal ku badisay kooxda yuve goolasha yuventus waxaa goolkii guush u dhaliyey ciyaaryahan muusekiin oo ah laacib dhallinyaro ah oo asal ahaan ka soo jeeda qaaradda afrika balse heysta dhalashada talyaaniga maalmahan wararkiisu ay ku badnaayeen warbaahinta caalamka ee dhinaca isboortiga in yuva waxa ay ku guulaysan doontaa horyaalka maanta haddii napoli ay ku dhacdo ama ay ku khasaarto kooxda genowa oo ay caawa is arki doonaan ciyaarihii kale roma hal iyo eber ayay dirtay samdoria halka barma iyo torino ay ku kala baxeen eber iyo eber dhegaystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha nala socodsiinayey waxaana uu ciyaarahaasi u dambeeyey guud ahaan baahinta duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o e barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan idinkaga tegaynaa heestan dabacsan
Ismaatiida karaa